إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo baayi kooxda t b l f ayaa maamulka xabashida u magacaawday gobolkaas ku eedaysay in ciidamadooda ay u adeegsanayaan burburinta jabhaddaas hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland ayaa shan iyo toban cisho u qabtay in dowladda federaalka horaas gambooni uga saarto ciidamadii ay ku soo daabushay siyaasi mucaarada ah oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay ku sugnayd xukuumaddii ashraf kaani ee ka jirtay afghanistan xilligii burburkeedu soo dhowaa iyo tan haatan ay ku sugan tahay dowladda federaalka warka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sida waalidka uu kaalin uga qaadan karo xalinta khilaafaadka qoyseed ee ubadkiisa قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo baayi rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose dhanka gobolka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisimo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed fariisimaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala weerarada ku qaadeen waxaa ka mid ah xerada ceel mashruuc ee degmada qansax dheere halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale deegaanka owdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo fariisimaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala weerar ku qaadeen waxaa sidoo kale ka mid ah xerada makuudo ee magaalada baydhabo welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weeraradaas kooxda t b l f ee ethoobiya ayaa maamulka dowladda xabashida u magacaawday gobolkaas ku eedeeyey in ay ciidamadooda u adeegsanayaan burburinta jabhaddaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
kooxda t b l f gaar ahaan garabka dabarshion gabar miikael ayaa maamulka dowladda xabashida etoobiya sida ku-meel gaarka ugu dhistay gobolkaasi ku eedeeyay inay wadaan qorshe ay uga horkeenayaan dhallinyaradii dhowaan hubka laga dhigay ee ka tirsan kooxdaas t b l f war ka soo baxay garabka t b l f ee dabarshoon ayay ku sheegeen in hanaan qaldan loo maray ciidankii hubka dhigista lagu sameeyey kooxdaas islamarkaana ay hareer marsan tahay heshiiskii bretoria waxay kaloo sheegeen in dhallinyarada iska soo xareeyeen hubkana ka dhigeen iyagoo aan u hayn wax nolol ah taasoo ay sheegeen inay cawaaqib xun ka dhalan kartaa iyagoo hadalkooda sii wata ayaa intaa ku daray in garabka t b l f ee gitaajuridda ay wadaan qorshe ay dhallinyarada uga horkeenayaan garabka kale ee dabarshoon ayna gobolka ka abuurayaan xiisado iyo colaado sokeeye dhowaan maamulka ku-meel gaarka gobolka tigreega oo hirgeliyay heshiiskii ka dhacay magaalada bretoria ee south africa oo hadda kasoo wareegatay muddo laba sano xidhiir ah ayaa fuliyey qaybo ka mid a heshiiskii ka dhacay magaalada bretoria kadib markii dhaqan celin u sameeyeen hubkana ka dhigeen boqolaal askari oo ka tirsan kooxda t b l f war ka soo baxay mucaaradka tigreega ayaa lagu sheegay in dhallinyarada hubka laga dhigay aan la siinin wax ka mid a waxyaabihii ay hiigsanayaan si gaara shaqooyin wax ku-ool ah muddooyinkii lasoo dhaafay maleeshiyaadka t b l f ayaa u kala jabay laba garab oo iska soo horjeeda khilaafkooda ayaa marba marka xigta cirka isku shareeraya mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu sarreysa ee dagaalka ka dhacaya gudaha dalka etoobiya ayaa tibaaxay inuu si dirqi ah uga badbaaday warar qorshaysan oo iskuday dil ah oo la damacsanaa in dhegta dhiigga loogu daro kaasoo ay soo maleegeen t b l f gaar ahaan garabka dhabarshoon inkastoo ay dafireen ama ay gaashaanka u daruureen iskudaygaas dhicisoowey ciidamada t b l f ayaa ahaa kuwa si garba siman ku dagaalamayay kuwaasoo iloolan adag kula jireen askarta abiy axmed laakiin waxay isku afgaran waayeen siyaasadda u degsan t b l f taasoo keentay inay laba koox noqdaan madaxweynaha maamulka ku-meel gaarka etoobiya ninka lagu magacaabo gitaajurida ayaa maamulka dhabarshoon ku tilmaamay inay wadaan afgembi militari oo ka dhan ah maamulkiisa uu gacanta ku hayo hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland ayaa muddo shan iyo toban cishaa u qabtay in dowladda federaalk oo ay rais gamboni kaga saarto ciidamadii ay ku soo daabushay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar axmed madoobe oo ah hogaamiyaha dib loogu doortay maamulka la baxay jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxuu hanjabaad culus u diray dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud isagoo shalay ka hadlayay masjid ku dhex yaala madaxtooyada kismaayo ayaa waxuu nasiib darro ku tilmaamay ciidamadii ay dowladda federaalka kusoo daadguraysay deegaanka raskamboni ee gobolka jubbada hoose isagoo muddo shan iyo toban maalmood ah u qabtay in ciidanka laga saaro deegaankaas haddii muddadaasi lagu saari waayo ayuu axmed madoobe sheegay in wixii ka dhashay ay mas-uuliyaddeedu qaadanayso dowladda federaalka oo uu ku eedeeyay inay xadgudubyo fargelin ku hayso nidaamkiisa khilaafka xargagoosta ee ka dhexeeya maamulka la baxaya jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa muddooyinkii dambe aada usii karaar qaadanaya iyagoona baraha bulshada isku marinaya hanjabaadyo kala duwan
markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa sida uu waalidku kaalin uga qaadan karo xalinta khilaafaadka qoyseed ee ubadkiisa cabdiraxmaan beder ayaana soo jeedinaya
من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان سهل بن سعد السعدية رضي الله عنه waxaa laga wariyey in maalin maalmaha ka mida nebiga sala allahu calayhi wasalam uu tagay guriga faadima oo uu cali ka maqan yahay markaas buu yidhi aaweyna adeerkaaga waxay tidhi faadima waxbaa ina dhex maray kadibna wuu iga xanaaqay wuuna baxay oo guriga ma seexan rasuulka sala allahu calayhi wasalam qof la socday buu ku yidhi iisoo raadi cali wuxuu ninkii yidhi rasuulkii allow cali wuxuu hurdaa masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa u yimid cali oo hurda go'ina uu garabkiisa ka dhacay oo ay ciidu garabkiisa gaartay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa bilaabay inuu ciiddii ka tiro isagoo ku odhanaya istaagabaa turaabow istaagabaa turaabow waxaa xadiidkani qiimaha badan ku sugan arrimay suuragal tahay in lagu xaliyo khilaafaadka soo kala dhexgala sawjka iyo xaaskiisa waana xadiid ay mudantah in lagu tababaro oo si xil dheer loo daraasiyo waxaana arrimahaasi ka mid ah tan koowaad oo ah in ehelka labadees qabay u kurgalaan xaaladda sawjka iyo xaaskiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu marar badan booqan jiray guriga gabadhiisa faadima si uu uga warhayo xaaladdeeda iyo cilaaqada kala dhexaysa sawjkeeda oo ahaa saxaabiga jaliilka ee cali bin abitaalib allaha ka rali noqde u kurgalidaya ka warhayntaas ma ahan inay gaarto heer la baarbaaro xaaladaha hoose ee u gaarka ah qoyska waxaana haboon in hadafka booqashada iyo ka warrayntay ahaato una seexeynaya talasiintooda midda labaad waa in lagu dadaalaa joogtaynta iskuduubnida iyo jaceylka ka dhexeeya labada isqaba waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam uu xaal wareystay gabadhiisa faadima isagoo weydiiyey sawjkeeda iyo cilaaqada kala dhexaysa wuxuuna ku yidhi aaweyna adeerkaaga kuma odhan aawey cali ama aawey sawjkaaga taasoo laga dheehan kara inay ku jirto xaalad degnaan iyo dhimrin ah uuna u jilciyo qalbiga faadima marka la xusuusiyo qaraabanimada kala dhexaysa sawjkeeda cali allaha kalala noqdee tan saddexaad oo ah in lagu dadaalo xifdinta waxyaabaha qaaska u ah guriga faadima allaha kalala noqdee nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ah aabbaheeda umay caddeen waxa uu yahay khilaafka kala dhexeeya sawjkeeda nebiguna ma uusan weydiin sababta khilaafka keentay markii ay gabadhiisa ku tiri waxbaana dhex maray kadibna wuu iga xanaaqay waxayna taa ku tusinaysaa dersi ah in labada isqabaysan dadka kale u gudbin sirtooda iyo tan gurigooda iyo dersi ah in ehelka aysan dhex gelin waxyaabaha u gaarkaa sawjka iyo xaaskiisa ilaa inta iyagu fasaxaan mooyaane maxaa yeelay dhexgalka ehelka ee arrimaha sawjka iyo xaaskiisa waxay dhalinaysaa mushaakilaada mida afaraadoo ah in guriga uu yahay goob ee jeceyl iyo deganaasho ku dareemaan qoyska waxaana taa caddeen u ah markii ay faadima allaha ka raali noqday ay tidhi wuu baxay oo guriga ma seexan asalkuna wuxuu yahay in insaanka uusan raaxo degnaan iyo xasiloonni ku helaynin ilaa gurigiisa iyo xaaskiisa agteeda mooyaane taasoo u allah deganaashahaasi ka dhiga ayaad qur'aankana ku yidhi ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
midda shanaad waa in had ya jeer allah xaggiisa loo laabtaa si gaara markay dhibaatooyin yimaadaan rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu ihtimaamsiiyey arrinka xididkiisa oo ah cali allaha ka raali noqdee raadintiisa ayuuna qof u kalifay kaasoo soo helay isagoo masjidka jiifa in masjidka la aado ayaa ina waxaa ku jira duruus badan maxaa yeelay waa goobtay xasiloonidu taalo markii uu qofka masjidka ku sugan yahay wuxuu dareemayaa raaxo iyo degnaan wuxuuna dhegaysanayaa qur-aanka kariimka kelimaadka wanaagsan nasiixada iyo waanada imaamka waana arrimo qalbiga insaanka u jilcinaya xaaskiisa isagoona xusuusanaya xuquuqda ay ku leedahay waxaad arkaysaa in si taacagsi ku ah dadka u dhaqmaan iyagoona isku buurinaya fisqiga iyo faajirnimada heeray bagaaray inay sinada isku booriyaan intay ku guda jiraan daawashada aflaamta musalsalada iyo dhexwareegidda baraha bulshada tani ayaa zawjka cadhaysan u sawiraysa markii uu gurigiisa ka soo baxo inuu daraagis isticmaalo ama uu qamri cabo amaba uu aado maqaaxyaha habeenkii lagu caweeyo taasoy u sii dheertaa inuuba ku dhaco sino isagoo ishilmaamsiinaya dhibaatada yar ee gurigiisa ka soo gaartay tan lixaad waa in lagu dadaalaa in cilaaqo wanaagsan lala yeesho xididka rasuulka sala allahu calayhi wasallam waa uu u turay cali mana uusan canaanan isagoo ku yidhi istaagabaa turaabow istaaga baa turaabow mana weydiin khilaafka kala dhexeeya gabadhiisa faadima taasina waa qayb ka mid ah sharafta iyo akhlaaqda nebiga sala allahu calayhi wasalam ibnu xajar allah karale noqdee wuxuu ku yidhi kitaabkiisa fatxulbaariga isagoo isdultaagaya mowqifka nebiga waxaa ku sugan sharafta habdhaqanka nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay wuxuu aaday dhanka cali si uu u raaligeliyo isagoo carada ka masaxaya uguna yeeraya kuunyadii laga soo qaaday xaaladii uu ku sugnaa kumana canaanan carada uu ka carooday gabadhiisa oo mansilad sare saagtiisa ku lahayd tani ayaa waxaa laga qaadanayaa asbaabta u dhimrinta xididka lagana taga canaantooda si loo xoojiyo jeceylkooda midda toddobaadii ugu dambaysa waa inaysan guryuhu ahayn kuwa ka maran mushaakilaadka qoyska maxaa yeelay taasi kama dhicin guryaha kuwa ugu sharafta badan uguna daayirsan oo ah guriga nebiga sala allahu calayhi wasalam khilaafka qoyska ayaa ah arrin dabiici ah balse waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo maareeyo lana fahmo asbaabaha keenay geesta kana la ismoogeysiiyo zallaadka dhacay cafis iyo sabarna lagu dadaalo haddaba maxaan ugu baahi badannahay maanta inaan ka faa'iidaysanno oo aan weelayna duruusta ku jirta xadiidka istaaga baa turaabow waa mid kafaalo qaadaya inay tirtirayso khilaafka qoyska xaaladooda horena ku soo celinaysa siina joogtaynaysa jaceylka ka dhexeeya
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول
siyaasi mucaarad ah oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay ku sugnayd xukuumaddii ashraf kaani ee ka jirtay afghanistaan xilligii burburkeedu soo dhowaa iyo tan haatan ay ku sugan tahay dowladda federaalka farxaan cali ayaa ka warramaya siyaasigan mucaaradka ah ee cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay ku sugnayd xukuumaddii ashraf kaani ee ka jiri jirtay afghanistaan xilli uu burburkeedu uu soo dhowaa iyo tan haatan ay ku sugan tahay dowladda federaalka qoraal uu soo dhigay bartiisa facebookga ayuu ku muujiyey meelo badan oo ay isaga eg yihiin ficilada guracan ee ay ku dhaqmayso dowladda federaalka iyo habdhaqameedkii ay dadka reer afghanistaan ku heshay xukuumaddii burburtay cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu qoraalkiisa ku muujiyey inuu soo dhow yahay burburka dowladda federaalka isagoo sheegay in ashraf kaani uu haystay ciidan tiro badan ay ku jiraan toban kun oo nato iyo shirkado kale oo tajasus ah sida uu maantaba xasan sheekh oo u haysto ciidamo shisheeye oo isugu jira madow iyo caddaan sidaas ay tahayna sanadkii labada kun kow iyo labaatankii ay taalibaan la wareegtay xukunka dalka diblomaasiyiin ka kala socday dalalka ingiriiska afghanistaan iyo soomaaliya oo ka qayb galay kulan looga hadlayay ammaanka geeska afrika oo horraantii sanadkan lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa waxay uga hadleen sababihii keenay in taalibaan ay si deg deg ah dalka ula wareegto waxayna tilmaameen qodobo ay ka mid yihiin musuq maasuq maamul xumo iyo qabyaalad aan dhammaanayn ku tagrifalka hantida rayidka iyo colaad dhex tiilay maamulkii afghanistaan iyo bulshadii ku nooleyd halkaasi mabda' la'aanta madaxdoodana ay taalibaan u fududaysay inay iibsadaan siyaasiyiinta saraakiisha ciidamada iyo hogaamiyeyaasha ugu sarreeyey siday hadalka u dhigeen siyaasigan mucaaradka ah ayaa xusay in dowladda federaalka qodobadaasi kala mid tahay maamulka uu majaraha u hayay ashraf khani isagoo qoraalkiisa ku soo gunaanaday in madaxda dowladda federaalka iyo dhammaan xisbiyada siyaasadda aysan ku mashquulin hanti urursi taa beddelkeedana ay cashar ka qaataan tan ku dhacday madaxweynihii afghanistaan uu gobolkiisu dhacay ee ashraf khani warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa